runtii dhacda fool xumaa ka dhacda deegaanka xajacale oo u dhow tuula degmada cadale waxaana soo gaaraya in mataqaanaa ciidankii dowladda ee meesha deganaa ay dad meesha ku laayeen waa dhacda fool xun awalan waxaan rabaa dadkii dhintay inaan dhaho inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto kuwii dhaawacu gaarana ilaahay ha bogsiiyo dhacdadaasaa dhacday marka waana dhacda fool xun runtii oo ciidan oo dawlad ah oo loogu talagalay inay dadka ammaankooda sugaan inay dadka laayaan waa dhacdo fool xumo ah oo dhacday aheyd wallahi wax kale maaha waa un mataqaanaa dadkoon diyaarsaneen ciidanka haddii aysan mataqaanaa dadka inay mataqaanaa ammaankooda sugaan aysan u diyaarsaneen dhacdooyinka noocaasaa dhacayo marka waa wax fool xumo ah dadku waxay ahayd mataqaanaa inay u damqadaan laakiin waa ayaan daro in iyagii ay mataqaanaa dadka xasuuqaan dhimasho ilaa shan ha dhacday dhaawac intaas ka badanaa dhacay dhexdooda ay mataqaanaa shaqaaqa ka dhacday dowladda dhexe go-aan saxaan ka rabnaa dadka mataqaanaa dulamka loo baabi'iyey inay mataqaanaa jawaab cad ka bixiso